socodkeennii maanta ilaahay uu qadaray inuu lugteenna inta keeno laakiin ilaahna waxaan ka baryaynaa inay ugu dambaynin oon meesha lugta aan kusoo badino socodkaan meesha ku imaanana khayr allah ka dhigo gadaasheennana sharigii ilaah idinka qabto roob khayr qabana allahna siiyo ummadda meesha joogto dhibaataysanna insha allah annagana waan u tashanaynaa kuwii soomaalida oo idin soo gaareen because ma aadi karaan meel kale idinkaa soomaali wada ah idinkaa walaalayaashoodii ah qof kale oo ay meel kaleoo roob inuu ka da'o ma aadayaan annaga soomaali unbaa soomaali raadsan karto markuu dhib jiraana lasoo raadsadaa barwaaqo markay jirto wax qof soo raadsada ma laha soo saama ilaahaygii ayaga roob siinin idinkana roob idin siiye sababunbuu u sameeya soo ma ilaahayaan lagu caasinin ma fahanteen ilaahayaan lagu caasinin insha allah ummaddiinni soo dhawaysta hadduu ilaahay na soo furo roob kheyr qabana meelaha kale laga helo ayagaaba dantoodii u noqon doono soo maaha insha allah taladaasna walaalkaygii nadiifna waan gaarsin annagana mas-uul ahaan waan u tashanaynaa ummadda kaleoo dhibaataysan oo meesha joogta in wax loo qabto waad mahadsan tihiin aad iyo aad kheyr allah idin siiyo